tayrintii cutubka soddon iyo lixaad markaas madaxdii qabiilka reer gilcaad oo ahaa ina maakiir ina manase oo ka mid ahaa qabiilooyinka ilmo yuusuf way soo dhowaadeen oo waxay ku hor hadleen muuse iyo amiiradii ahaa madaxdii qolooyinka reer banu israa'iil oo waxay yidhaahdeen sayidkaygiyow rabbigu wuxuu kugu amray inaad reer binu israa'iil dalka dhaxal ahaan saami ugu kala qaybiso oo weliba sayidkaygiiyow waxaa rabbigu kugu amray inaad walaalkayo salaafixaad gabdhihiisa dhaxal siiso oo hadday guursadaan wiilasha qabiilooyinka kale oo reer binu israa'iil markaas dhaxalkoodii waa laga goynayaa dhaxalka awowayaashiyo oo waxaa lagu dari doonaa dhaxalka qabiilka ay ka guursadeen oo sidaasaa looga qaadan doonaa qaybtii dhaxalkayaga oo markii reer binu israa'iil ay gaadhaan sannaddii yubilii ayaa dhaxalkooda lagu dari doonaa dhaxalka qabiilka ay ka guursadeen oo sidaasaa dhaxalkooda looga qaadi doonaa dhaxalka qabiilka awowayaashiyo markaasaa muuse reer binu israa'iil ku amray sidii uu ereygii rabbigu ahaa oo wuxuu ku yidhi qabiilka ilmo yuusuf wax quman bay ku hadleen waxyaalaha ku saabsan salaafixaad gabdhihiisa oo rabbigu amray waa kuwan oo wuxuu yidhi iyagu ha guursadeen kii la wanaagsan iyaga laakiinse qabiilka aabbahoodun ha ka guursadeen sidaasaanu dhaxalka reer binu israa'iil qabiil uga tegayn oo qabiil kale ugu dhaafayn waayo reer binu israa'iil nin waliba waa inuu sii xajiyaa dhaxalkii qabiilka awowayaashiis oo gabadh kasta oo dhaxal ku leh qabiilooyinka reer binu israa'iil middood waa inay afo u ahaato mid ka mid a qolada qabiilka aabbaheed si reer binu israa'iil nin waliba u lahaado dhaxalkii awowayaashiis sidaasaanu dhaxalna qabiil uga tegayn oo qabiil kale ugu dhaafayn waayo qabiilooyinka reer binu israa'iil mid walba waa inuu dhaxalkiisa sii xajiya oo sidii rabbigu muuse ku amray ayay salaafixaad gabdhihiisu yeeleen waayo maxlaah iyo tirsaah iyo xoglaah iyo milkaah iyo nucaah oo ahaa salaafixaad gabdhihiisii waxay ka wada guursadeen ilmaadeeradood oo waxay ka guursadeen qabiilooyinkii ilmo manase oo ahaa ina yuusuf oo dhaxalkoodii wuxuu ku hadhay qabiilkii reerka aabbahood intaasu waa amaradii iyo xukumadii uu rabbigu u soo dhiibay muuse oo uu ku amray reer binu israa'iil oo jooga bannaankii mo'aab oo webi urdun u dhowaa oo yerixo ka soo horjeeday